waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waddankan austareeliya halkii toddobaadba hal haweena ayaa lagu dilaa oo waxaa ku dila nin ay saaxiib ahaayeen ama qabay ama ay wada noolaayeen tiradaas ayay hay-adaha dowladda iyo kuwo kaloo madax bannaan isku dayayaan sidii loo ciribtiri lahaa dhibaatadaasi rabshada qoyska loo yaqaano ama domestic violency haddaba rotary safe families waa dadaal lagu doonayo in lagu ciribtiro ama lagu yareeyo tacadiyada iyo rabshada ka dhanka ah haweenka rotary safe families waxaa la aasaasay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana looga dan leeyahay in qoysaska australia looga caawiyo sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ama rabshadaha qoyska dorothy gilmore oo aasaastay barnaamijkan ayaa sheegtay inay in ereyga sayf uu u taagan yahay sidii qoysaska looga joojin lahaa tacadiyadaasi qof kastana waajib uu ka saaran yahay meel kasta ha joogo wakhtigay doontana ha ahaatee inuu ka hortago tacadiyadaasi waa dhibaato ka jirta australia iyo dalal badan ayay tiri danta caruurteenna iyo jiilasa soo socda ayayna ku jirtaa inaannu ka hortagno oo aynaan u dayn oo keliya booliska waxaana barnaamijkan lagu dabaqaa saddexda ra' waxa ay ugu yeertay ra'da ugu horreysa waxay u taagan tahay af ingiriis ahaan recognise oo ah garashada waa inaannu garanno ama aqoonsan karna ayay tiri calaamadaha lagu garto in qof tacaddi lagu hayo ra'da labaad waa rays ama hadal soo qaadid ama ka hadlidda arrinta waa inaannu walaacaas si ammaanah ugala hadalno qofka dhibanaha ayay tiri ra'da saddexaadna waa midda aadka ugu muhiimsan rifeer ayay tiri ama u gudbin waa inaad qofka dhibanaha u dirto meel uu taageero ka helayo ama aad u gudbiso adeegyada degdega ee tribal zero ama hay-adaha tirada badan ee kale ee dadka arrimahaasi ka caawiya ayay tiri waxay intaa ku dartay haddiibay tiri qofka dhibanaha uusan caawimaad isagu dalban ama booliska wicin waa inaad adigu u wacdaa ayay tiri miss gilmore peter berg oo ka tirsan barnaamijka safe families ayaa isagu sheegay in inkasta oo aysan caddayn in bulshooyinka soo galootiga ay ama uga badan yihiin ama uga yar yihiin dhibaatooyinka rabshada qoyska marka loo fiiriyo bulshaweynta australia waxaa jira ayuu leeyahay qaybo dhaqanka bulshooyinkaas oo looga qayb qaadan karo sidii loola xaali lahaa ama wax looga qaban lahaa rabshada qoyska marka laga hadlayo sida qofka dhibanaha ama qoyskiisu ay ula xaali lahaayeen walaaca ay ka qabaan siday u sheegi lahaayeen tacaddiga waa taas midda aannu diiradda ku saarayno fariimaha aannu dirayna ayuu yidhi barnaamijkan ayaa si bulshooyinka badan looga faa'iideeya waxaa lagu turjumay siddeed luqadood oo qaarkood fiidiyoyo laga sameeyey peter berg ayaa sheegay in arrintani ay muhiimad weyn u leedahay bulshada afrikaanka ah waa arrin saamaynaysa caafimaadka maskaxda iyo badqabka qoysaska waxayna dhaawac dhanka maskaxda u geysan kartaa carruurta waxaan xasuustaa ayuu yidhi in axmed uu ii sheegay inuu aada uga walaacsan yahay caruurta gaar ahaan caruurta nugul axmedka peter uu ka hadlayo waa axmed tooxow oo isna ka tirsan melbourne rotary club qaybna ka ah barnaamijka safe families waa kan axmed oo ka hadlaya doorka uu ka qaatay barnaamijkan iyo baahida bulshadeennu ay u qabto
xasan ugu horeyn adiga iyo bahda s b s soomaaliga aad baan kaga mahad celinaynaa maaragtay kulanka aad maanta noo ogolaatay inaan barnaamijkan qiimaha badan aan ka hadalno barnaamijkan ku saabsan rabshadaha ka dhexdhaca qoysaska ama family violenceka waa caqabad caqabad weyn wuxuu ku yahay faayoqabka iyo caafimaadka daryeelka bulshadeena oo dhan gebi ahaan marka runtii maarka aan general u hadlo australian oo dhan australia oo dhan ayuu maaragtay maxay ahayd dhib weyn ayuu ku hayaa marka su-aashaada haddaan hoos usoo aado cultureka walaalka maaragtay peter uu sheegay waa mid jirta waddankan aan nimid annaga waa waddan aan dhaqan dhaqankiisa iyo maaragtay muxuu ahaa luqadiisa iyo waxoo dhanba ay annaga maarata haddaan afrikaan nahay nagu cusub marka wax badan ayaa maaragtay muxuu ahaa sababa maaragtay stresska iyo maarata issueska oo keeni kara laakiin haddaan annaga gaar ahaan afrikaan ahaan u hadalno ama aan su-aasha maarata maxay ahayd aan guud ahaan u galo marka ma jiro wax research ah oo hadda banaanka yaallo lagu sheegi karo qoomiyadda afrikaanka ah ayaa ku badan maaragtay family finanska iyo wax la mid ah laakiin barnaamijkan marka aan soo bilaabayay waxaa isoo aproach gareeyey rotary safe family peter baa isoo casuumay igu soo casuumay sanadkii lasoo dhaafay marka maadaama issuega uu yahay issue oo australian community oo dhan uu saameyn ku leeyahay marka looma kala saarin macnaha qoomiyad qoomiyad looma kala saarin marka laakiin waxa aniga aan ka soo duulay waxay tahay maadaama ay australia oo dhan ay dhibaatadu ay wada hayso annaga immune kama nihin macnaha haddaan afrikaan nahay marka sidaas ayaan aniga involve ugu noqday statistikadan wuxuu sheegayaa lixdii qof maaragta maxay ahayd dumar ah markaan aan ka hadlo gender ahaan markaan ka hadlo qof baa maaragtay physical abuse lagu sameeya marka ma ma afrikaan baa ma marat macadaan baa cid lama kala saarin marka s maarata maarata muxuu ahaa statistica a b s uu sameeyey ma kala saarin marka waa wax u baahan study in lagu sameeyo laakiin maadaama wixii ay yihiin wax annagoo dhan saameyn lagu hayo inaan maaragtay muxuu ahaa dadka gaarsiino barnaamijkan waxa aniga involve ugu noqda inaan gaarsiino resourceka maaragta muxuu ah yaallo iyo macluumaadka rotary safe family ay maaragtay iyo iyo initiativeka ay qaateen inaan ka qeyb qaato bulshadeena afrikaanka ah gaar ahaan anaga soomaali haddaan nahayna aan maaragtay muxuu ahaa u facilitate gareeyo si ay ula jaan qaadaan macnaha waxyaabaha jiro dorothy gilmore ayaa sheegtay inaan si isku mida loola dhaqmi karin haweenka qaxootiga iyo soogalootiga iyo kuwa kale ee dalka ku dhashay maadaama bay tiri haweenka qaarkood dhaawac maskaxeed uu ka soo gaaray dagaallo iyo dhibaatooyin ay hore u soo mareen waxaana caqligaas iyo fikradahaas nagu soo kordhiyay ayay tiri axmed tooxow iyo shakiila wasonga oo kenya ka soo jeeda kalana shaqaysa rotary safe families because we need to be aware here that um, when um, African communities, African waa inaannu ogsoonaanno marka dadka afrikaankahu dalkan soo degeen inta badan waxay qabeen dhaawacyo dhanka maskaxda oo ka soo gaaray dagaaladii iyo dhibaatooyinka ay soo mareen waa inaannu kala shaqayno arrimahaas annagoo garowsan dhibkaas ay soo mareen ee aanaan iska dafirin ayay tiri waxaan ognahay ayay tiri in marka laga soo tago rabshada gacan u qaadka ah tan maskaxeed iyo falgaboodyo lagula kaco haweenka waxaa u dheer haweenka qaxootiga tacadiyo dhanka dhaqaalaha ah qasab la xiriira dhanka dhalmada iyo fiisooyinka dalka ay ku joogaan oo mararka qaarkood loo isticmaalo in lagu dhibaateeyo maadaama ay aaminsan yihiin haddii arrintaasi ay ka hadlaan in ama fiisada laga kansalayo ama dalka laga geeyo waxaan isku dayaynaa ayay tiri inaannu la xiriirno madaxda jaaliyadda maadaama markii dhibdhaco ay u badan tahay in dadku ay la xiriiraan madaxda jaaliyaddooda mana nihin dad raba in qoysaska ay kala diraan Rotary Safe Families and our Inclusive Communities Initiative is very much around keeping uh, a family together.
rotary safe family iyo barnaamijka kale ee inclusive community initiative waxay doonayaan in qoysku wada joogo ma rabno in qoysku kala tago marka waxaa jira qaabab aannu ku ogaanno doorka ninka tusaale ahaan waana fahansannahay sida axmed iyo xubno kale oo afrikaana ay noo sheegeen in bulshada afrikaanka ah ninku uu dhaqan ahaan talada reerka hayo oo reerka uu maamulo waxaana aaminsanahay in maamulidda reerku ay caadi tahay laakiin taas inaysan qayb ka noqon ama qayb ka qaadan gacanka hadal iyo tacadiyo lagula kaco haweenta peter ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in bulshada la caawiyo la dhegaysto si qaabka ugu fiican loo gaarsiiyo macluumaadka lagula dagaalamo tacadiyada ka dhanka haweenka waxaana doorkaas buuxiyey ayuu yiri oo nagala teliyey axmed iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada afrikaanka ah We actually have to listen to them very, very carefully and very, very closely. And we're about to start on those exercises. So there's- waxaanu si there's taxadar also ku an jira u education dhegaysanaa process for us dadkaasi in terms of annagana how waxbarasho we ayayba noo present tahay these workshops.
markaasna aanu aqoon isweydaarsigaas u bandhigno hoggaanka bulshada si ay fariimahaas muhiimka ah oo faahfaahsan ugu sii gudbiyaan bulshada inteeda kale ayuu yiri waa inay nagala talinayaan luqadaha aanu isticmaalayno oo ugu habboon xaaladda hadba jirta ayuu yiri waa kan mar kale axmed tooxow oo sharaxaya muhiimadda barnaamijkan safe family uu u leeyahay bulshada soomaalida iyo afrikaanka Een, uh, waxaan rabaa inaan meeshii uu biter kaga tegay aan ka qaado Een, waxa ay wax ka taraysaa bini aadanka mar alla markii uu barto een, waxyaabaha markaas maaragtay hor yaallo ee- ee luuqad uu isaga fahmi karo loogu loogu fasiro loogu sharxo ee, loogu kala cadeeyo Een, sida aan- annaga maaragtay maxay ahayd dadaan nahay dad migrant ah annaga oral society baan nahay inta badan een, wax la qoro iyo wax la akhriyo inta badan maaragtay muhiimad ma siino Een, thats why aan loo sameeyo filimka een, een, aan maaragtay fikirkiisana anaa iska lahaa waxaan ku yidhi een, waa in maaragtay maxay ahayd marka hore la, la helaa material een, luqad luqado kala duwan ku qoran een, ah, markii r- rotary aan kusoo biiray waxyaabaha ugu horeeya aan wax ka qabtay waxay ahayd inaan helno resource material luuqado kale ku qoran marka iska qor ma ahan luuqadii naftirkeeda ayaan wax ku sameynay customized macnaha waxaan macnaha wax ay macnaha communityga afrikaanka ay fahmi karaan ama ku habboon miya aniga iyo maaragtay shakiila gabar la yiraahdo oo iyadana from kenya ah ayaan maaragtay maxay ahayd wixii isla akhrinay isla fahanay isla meel dhignay markaas kadib ayaan draft garaynay luuqadii si communityga loogu facilitate gareeyo loo fahamsiiyo wixii marka kadibna film baa la sameeyey een, oo luuqada swaaxiliga een, ku turjuman oo aada runtii cajaa'ib u leh marka runtii een, materialkaas marka wuxuu anfacayaa een, dadka aanan maarkino fahmi karin een, ah, maaragtay muxuu ahaa een, luqadda englishka aanan fahmi karin ayaa loo fududeeyay marka aad baan ugu mahad celinayaa rotary safe family inay waqti geliyaan resourcena geliyaan lacagna geliyaan si ay u facilitate garayaan luqadaas u turjumaan hadda ilaa hadda laba luuqadood baa la turjumay luuqada carabiga iyo luuqada sawaxiliga ayaa la turjumay marka waxaan rabnaa inaan luuqado kalena ku darno marka hadduu ilaah yidhaahdo marka markii luuqadii war soomaali waxay tidhaahdaa war la helaaba tala la hel markii wixii la fahmo la akhriyo ee muuqaal iyo maqal ahaan loo arko een, ah, qofka markaas een, asagay jirtaa marka inuu wixii ku dhaqmo stepska marka ay sida ay sheegtay een, ah, dorothy markii uu jiro abuse whats next marka tree arska ay sharaxday marka in qofka uu recognize gareeyo nek stepka kale uu maaragtay maxay ahayd uu la tashado qof kale kadibna referal la sameeyo uu qofkii uu maaragtay muxuu ahaa marka runtii waa issue jiro maaragtay muxuu ahaa wax badanna aan gelinay waqti badanna aan gelinay si bulshadii aan een, luqad ay fahmi karaan aan ugu qorno sida ay dorothy sheegtana ma ahan annaga halkan uma joogno inaan familkii kala dirno inaan familkii isku hayno at the same time in abuse uu familkii ku noolaado een, ma macnaha wax saxa maaha marka in qofkii isagiina optionska iyo joyceka ninkiina la siiyo gabadhiina la siiyo een, joyce la siiyo miss gilmore ayaa sheegtay in horumar laga gaaray barnaamijyadan oo markiiba aanu aragnay dad isticmaalaya nidaamka saddexda ra waxaa soo dhoweeyey barnaamijkan ayay tiri booliska victoria filimaan aanu samaynayna waxaa laga heli karaa laibreriyada qaarkood axmed ayaa se sheegay in tirakoobka ku saabsan haweenka tacadiyada loo geystaa aysan ahayn kuwo been ah statistikada been ma sheegto marka een, lixdii qof oo dumar ah maaragtay qof baa physical abuse lagu sameeya Een, afartii qof oo dumar ah qof baa emotional abuse lagu sameeya ku dhaca lixdii qof oo dumar ah qof baa economic abuse ku dhaca at the same time raggiina sidaasoo kale laakiin waa big big number nimanka nimanka xoogaa dhaama marka runtii maadaama issuegan uu yahay issue aada muhiim u ah aniga waxaan soo dhoweyn lahaa in communitygeenna oo dhan ay u istaagaan marka wax qarsoon ma ahan community kasto ayuu haystaa abusekaas ama physical ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo marka runtii waxaan jeclaan lahaa in rotary safe family maaragtay initiativekeeda u noqdo maaragtay step stone uu noqdo communitygana ay cambaign ay sameeyaan iyadoo si maaragtay non violence ama iyadoo loo arkin wax maaragtay xasarad ama buuq iyo aan loo arkin in si peaceful ah loo looga faa'iidaysto bulshadiina ay ay ay uga mari uga miro dhaliyaan in la helo famil wada degan haddii ay dhici weyso in lawada joog la wada joogana si fudud ama wanaagsan iyadoon dhibaato dhicin loo loo maaragtay maxay loo maareeya arrinta famil finanska ugu dambayntana dorothy gilmore ayaa sheegtay inaysan hadal oo keliya ahayn barnaamijkan ay wadaan ee ay doonayaan inay barnaamijyo u qabtaan bulshada soomaalida oo ay la wadaagaan qoraallo ku saabsan tacdiyada qoyska We would like community leaders, Somalian community leaders, to um, be part of this, to understand.
waxaan jeclaan lahayn in madaxda jaaliyadda soomaalidu ay qayb ka noqdaan barnaamijkan oo ay fahmaan doorka ay ka cayaari karaan ka hortagga tacadiyada haweenka lagula kaco ee jaaliyadooda nagalana soo xariiraan rotary safe families internetka ayaad naga heli kartaan ayay tidhi foom ayaad buuxin kartaan oo aad nagula soo xiriiri kartaan aad baana ugu faraxsanaan lahayn ayay tidhi inaannu xaafadihiinna idinku nimaadno oo aqoon isweydaarsi aanu markaasi inay ku samayno ayay tidhi
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali